Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan dadweyne oo ku saabsan wacyigelin la xiriirta wada tashiga dastuurka, kaasi oo bulshada Soomaaliyeed ra'yigooda lagu uruurinayo gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir. Waxaana kulanka maanta uu ka dhacay degmada Waaberiga gobolka Banaadir iyadoo ay goobjoog ahaayeen bulshada degmada. Kulanka ayaa waxaa si wadajir ah usoo qaban qaabiyay hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka dalka. Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qaybgalay kulanka iyagoona ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay shacabka inay aragti ku yeeshaan dastuurka Soomaaliya.
wasaaradda cadaaladda waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan ugu mahad celinaynaa inay nagu bilowday ee degmada waaberiga ku bilowday ee ka dhigtay barnaamijkan ee wacyigelinta bulshada ah oo loogu dhoweynayo dadka soomaaliyeed inay maxaa la yidhaha dastuurkooda loogu geeyo guryahooda iyo degmooyinka ay degayiin iyo xaafadahooda loogu geeyo wasaaradda ee waxaan uga mahad celinaynaa in naga dhigtay degmada u horeysay oo barnaamijkan lagu daahfuro marka barnaamijka horta degmada waaberiga waa ku daahfuranya marka horeysa door intee la-eg ayay ku leeyihiin een, iyo muhiimadda waa maxay dastuur muxayse tahay ujeeddada ee loogu keenayo degmada Een, waxaan ku faraxsanahay wasaaradda eh, cadaaladda inay tahay wasaarad eh, bulshada fahamsan dhammaan howlwadeennada iyo agaasimaha guud ee annaga haweenka soomaaliyeed haddaan nahay shirar walba oo wasaaraddu ay qabanaysa qayb ayaan ka nahay waana laga casuumaa waanan ka qaybgalnaa waxaanan ka dhiibanaa talooyinka ay haweenku ku leeyihiin bulshaweynta degmada waaberi aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sidaad noogu soo dhowayseen degmada waaberi een, ee aad nagala qayb qaadateen wacyigelinta dastuurka si maadaama uu dastuurku yahay waxaynu wada leennahay oo bulshadeennoo dhani maaragtaa loo baahan yahay inay ku dhaqanno waxaanan aad idinka mahadnaqaynaa sida quruxda badan leh degmada waaberi oo ah sidii lagu yaqaannay inay aad noogu soo dhoweeyeen runtii sharaf bay noo tahay inaan maanta kulankeenii koowaad ee lagu gaaraya degmooyinka gobolka banaadir inaan ku furnay ama ku daahfurnay wadatashigaas degmadii ugu horraysay ugu muhiimsaneed ee ah degmada waaberi sidaad la socotaan arrinka maanta aan u joognahay oo degmada waaberi aan rabno inaan soo gaarsiinno oon kala hadalno waa dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhammaystirkiisa sidaad la socotaan dastuurku waa shayga keli ah ee muwaadin kastaahi ou iska leeyahay waa naga wada dhexeeyaa qof kasta ayaa la rabaa aragtidiisa inuu ku biiriyo Dhanka kale, shacabka degmada Waaberi ee joogay kulanka ayaa iyaguna ka dhiibtay aragtiyadooda wax ka beddelka dastuurka.
maanta dastuurka sidiisaba waxa weeye waa badbaadiyaha ummadda iyo dalka Een, waana shay adiga kayd ku ah oo ku yaal waayahay dastuurkii maanta waxaa naloogu keenay degmadayada waaberi inaan falanqayno dooranno een, dadaalkaa dheere- dheeriga ana dowladdeenna soomaaliya noo samaysa waxaa la rabaa dastuurka markii la qeexaayo oo uu qoran yahay waa qurux badan yahay laakiin waa wax warqad ku qoran wixii waxay u baahan yihiin ficil loo bedelo